wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya nicholas kay iyo danjiraha midooda africa u qaabilsan soomaaliya maamin sadiigo oo qadka taleefonka ugu qaybgalay shirka xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ka dhacay magaalada new york ayaa waxay ka hadleen xaalada ka taagan soomaaliya iyo weliba walaaca xoogan ay ka muujinayaan xaalada dalka danjira key ayaa sheegay inuu xaalada soomaaliya ka qabo walaac iyo rajo isku dhafan isagoo xusay in howlaha la doonayo in soomaaliya ay ka dhacdo ay dib u dhac ku keenaan muranada siyaasadeed ee soo dhexgalay madaxda soomaaliya markaan eego sanadkan labada kun shan iyo tobanka waan ku faraxsanahay dhinaca kalena walwal ayaan qabaa waayo waa mid laga gaari karo go-aan iyo weliba horumar weyn ay ku tallaabsato howlaha harsana la dhammaystiro balse weli cabsi ayaa jirta ayuu yiri danjire key sidoo kale ergeyga oo ka hadlayay rajadiisa ku aadan in howlaha dowladda soomaaliya ay u harsan la dhammaystiri karo ka hor xilliga loo qabtay in doorasho ay ka dhacdo dalka ayaa sheegay in taasi uu rajo ka qabo laakiinse ay weli jiraan caqabado ku horgudban waan qabaa in sanadka labada kun ama sanadka cusub uu noqdo mid la hirgelin karo hanaanka federaalismka soomaaliya hirgelinta arrintan waxaa caqabad ku ah mushkiladaha siyaasadeed ee lasoo maray waxaanu dooneynaa inaan ka gudubno arrintaas ayuu yiri danjira key dhanka kale ergeyga gaarka ee midooda africa u qaabilsan soomaaliya ayaa isagana ka hadlay kulanka xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ku yeesheen magaalada new york ee dalka mareykanka wuxuu sheegay danjira maama sadiigo in dowladda in ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa amisom sanadkii tagay ay qaadeen laba howlgal oo uu ku tilmaamay in shabaab looga qabsaday lix iyo toban magaalo beesha caalamka ayaa horey walaac uga muujisay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya sida ay hadda ku socoto kuna baaqay in dhinacyada isdiidan ama isku haya siyaasadda ay ka yimaadaan dhibaatada si shacabka soomaaliyeed loogu iftiimiyo mugdiga kaga jira in sanadka labada kun lix iyo tobanka oo rajadu ay tahay in dalka doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo